أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha barnaamijkan diiradda jimcaha aalaaba waxaan ku faaqidnaa mid ka mid a mawaadiicda aan u aragno in muhiim ay u tahay dhegaystayaashana ku taxan barnaamijkeena xilliyada qaar waxa aynu ku falanqaynaa dhacdooyinka toddobaadkaasi taagan mararka qaarna waxaanu soo qaadannaa mawaadiic arrimaha bulshada iyo deegaanka quseeya toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha waxa aynu ku jeexjeexi doonnaa dhaqashada xoolaha iyo horumarinta beeraha waxaana barnaamijka marti ku ah qabiir ku takhasusay arrimahaasi waana cabdow bashiir cabdinuur anigoo maxamed daahir ayaa barnaamijka soo saaray oo idila socodsiinaya waa mar kale iyo diiradda jimcaha أحلى نشيد وزارية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب mar kale dhegaystayaal waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka diiradda jimcaha ayaanu gudageli doonaa soomaaliya waa dal hodan ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu ku galadaystay khayraad kala duwan oo dhex eegaaga beriga iyo baddaba khayraadkaasi waxaa ka mid ah dhaqashada xoolaha iyo beeraha waana laba tiir oo ay aad ugu tiirsan yihiin ummadda soomaaliyeed laguna ixtiraamo laguna yaqaano marka loo eego dhaqaalaha caalamka haddaba sidee baa labadaasi dhinac looga faa'iidaystaa maxaa muhiim u ah in la helo marka xoolaha la dhaqanayo beerahana lagu guda jiro arrimahaasi ayaan isla eegi doonaa waxaan soo dhoweynayaa khabiir cabdow bashiir cabdinuur marka hore cabdow bashiir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waanu ku faraxsanahay diyaarna waxaan u ahay inaan kaaga jawaabo wixii suuragal ah cabdow bashiir een intaan mowduuca gudaha u gelin cabdow bashiir waa kuma cabdo bashiir waa nin ku dhashay magaalada jamaame ee, kuna wax bartay degmada jamaame ee, dugsiga sare xagga cilmiga beerahana aga soo baxay dugsiga beeraha ee afgooye waxbarashada sii dabna galay xagga maamulka imaareynta maamulka beeraha waxbarashana u aaday dalka ingiriiska ee, jaamacadda la yidhaahdo conventary U- university waxaanu kusoo bartay cilmiga gaarka loo yaqaano agriculture engineering waxaana kasoo shaqeeyey markaan kasoo laabtay wakaaladii horumarinta beeraha oo loo yaqaano onad waxaana naqday shaqada aan ku bilaabay assistant engineer oo river embargmentiga iyo agriculture engineering oo ku saabsan xagga horumarinta beeraha gaar ahaan dhismaha iyo kahortaga webiyada webiga shabeelle iyo webi jubba ayaan kasoo shaqeeyey waxaan usoo shaqeeyey haydi weyneed ee horumarinta beeraha wakaaladii cagafcagafyada oo loo yaqaano onad kadibna waxbarashaa la ii diray mar labaad dalka ingiriiska waxaana la ka mid noqday dhalinyaradii waxbarashada ku soo laabatay loona bedelay warshadii sokorta mariray waxaana ka mid- mid naqday saraakiisha horumarinta beeraha qeybtii agriculture engineering ayaa sarkaal ka naqday warshadii sokorta mariray kadibna markii burburka uu dhacay mashaariic badanaa ka shaqeeyey sida hay-adaha faw u n d b iyo hay-ada caalamiga kale ayaan usoo shaqeeyey haddana waxaan ku sugnahay degmada jamaame waayahay cabdow bashiir meeqsana jirtaa waxaan jiraa lixdan iyo shan sanan jiraa cilmigan beeraha iyo dhaqashada xoolaha ku saabsan qiyaastii meeqa sana ayaa ku guda jirta Een, aqoon gaar aan usoo bartay waaye maadada cilmiga beeraha markii la baranayo waa subject oo cilmiga beeraha lagu barto Ee, markaad baranayso cilmiga beeraha waxaa la barta agriculture oo ogaara loo bartaa animal husbandarygana wa- waa cilmi ka mid ah barashada cilmiga beeraha yaa idin bari jiray waxaan la bari jiray eh, dugsiga sare beerahan ku soo qaatay eh, macallimiin oo soomaali ah iyo macallimiin ajnabi ahba waana soo bareen xagga ah- oo animal husbandariga wuxuu ku saabsan yahay dhaqashada xoolaha soomaalida sida loo dhaqdo loona xanaaneeyo canahana loogu dhisto loogu listo eh, horumarinteeda ayuu ku saabsan yahay waxaana maadada loo yaqaano animal husbandary animal husbandarygaasayto wuxuu ka kooban yahay animal feeding animal management iyo animal protection cabdow bashiir een toddobaadkan een aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad fursadna siisay si aan uh, ummadda soomaaliyeed wax badan ugu faa'iideyno mowduucan dhaqashada xoolaha iyo beeraha ku saabsan Een, su'aalo baa jiri doona oo mowduuca la xiriira laakiin marka hore noo soo koob maxay tahay waxyaabaha aan baran doonno muddada barnaamijkan uu noo socdo waxaan ka barin doonaa eh, xagga horumarinta beeraha eh, iyo xagga horumarinta xoolaha labadaba waa baran karnaa dadkana waa u sheegi karnaa Eh, cilmiga beeraha markii la baranayo ba- beeraha wuxuu leeyahay laamo fara badan waxaana u weyn agriculture engineering iyo crop productionka u weyn crop productionka ayaa xoog leh wax soo saarka beeraha weeye Eh, waxa crop productionka waxaa lagu xisaabtami karaa beerta markii la abuuro ilaa bakhaarka la geeyo dalagii dalka ka soo baxay ayaa waxaa la yidhahda crop production dalka maxaa usoo baxay xanaanadiisii wixiisii iyo horumarintiisii agriculture engineering waxa weye planning iyo dejinta qorshaha wixii ku soo bi- oo ku bixi karo kharashka iyo dhismaha iyo alifaada iyo surveyga iyo general engineering ayaa la yidhaahdaa oo ku saabsan general engineering for agriculture and irrigation and water management iyo agriculture engineering la yidhaahdaa maadadan hoos taalla oo la yidhaahdo animal husbandary animal husbandary oo wuxuu ku saabsan yahay dhaqashada xoolaha dadka beeraha tabcada waxaa waajib u ah xoolahan inay tabcadaan kana faa'iiday- kana faa'iidaystaan xoolaha lana dhaqaaleeyo xoolahana waxay ka mid yihiin sidii horumarinta beeraha xoolahaaseeto waxaa waajib u ah inaad dhaqaatid wixii beeraha ka soo baxo ayagana la siiyo ay cunaan waxaa la la yidhaahdaa proper stock ration for animal development ayaa la yidhahdaa cabdow in uh, soomaalidu in badankooda waxaad arkaysa qof inuu ku leeyahay beeraley un baan ahay xoolo in kuma tacalluqa hooshiisa amaba faraha kulama jiro qof kale baad arkaysaa waxa uu ku leeyahay xoolo dhaqata ayaan ahay beerahana faraha kulama jiro xoolo dhaqashada iyo beeraha labadaas dhinac ka waran ma la isla wadi karaa Een, juqraafi ahaan dalka soomaaliya waxaa la yidhaahdaa dhul kuleel waaye cimiladiisana ay kulushahay roobkan uu ku yaryahay sanadkii celcelis ahaan roob waxaa u da dalka soomaaliya shan boqol iyo konton mililitr oo roob ah oo milimitir oo roob ah dadkana waa kala yihiin dad waxaa jira oo xoolaha dhaqashada gaar u ah dadna xoolo dhaqashada iyo beerahana gaar u ah sida mithaal dadka webiyada jubba iyo shabeelle degan waxay gaar u leeyihiin inay dhaqdaan xoolaha ayna qotaan beeraha magaca la yidhahdo waxa waa- waxa waaye acropastoral community Ah, acropastoral community acropastoral community waa dadka xoolaha iyo beeraha dhaqda agagaarka webiga jubbana ku dhaqda iyo shabeelle waxaana loo yaqaana magacii aan soo sheegay acropastoral community dadka ku- ka fog webiga waxaa loo yidhaahdaa pastoral community pastoral community ayaa la yidhaahdaa dadka xoolaha gaar u dhaqda wey beerana malaha sida waqooyiga soomaaliya waxay mudug ka sareeyo beera ma laha xoolaha dadka dhaqda waxaa la yidhahdaa eh, pastoral community labada dhinac maxaa farqa u dhexeeya labada faraq waxa u dhexeeya horumarinta dhaqaalaha iyo beeraha waa isku xir yihiin Eh, wixii beeraha ka baxa waxaa la siiyaa xoolaha Eh, dhaqan ahaanna dadka beeraha iyo webiga iyo beerihiisa dega xoolahooda waa isku dhaqdaan laakiin dhaqan ahaan soomaalida markaad fiiriso xoolo dhaqata ma ah xoolo raacata waay dadka xoolo maxaa ula jeedaa cabdow xoolo dhaqata waxaa la yidhahda dadka ba- mashaariicda beeraha iyo xoolaha isku dhaqdo waxa beeraha ka soo baxana xoolaha la siiyo beerahooda iyo meesha compoundga xoolaha isku dhegan xarooyinkooda isku dhegan waxaa la yidhaahdaa xoolo dhaqato soomaalida kalena waxaa la yidhahda xoolo raacato saci waa baxayaa eh, geeli waa baxayaa gadaashiisa ay socdaan meesha hunguri uu u doonto geeli iyo xoolihii ayay daba socdaan dadkaasi soomaalida sidaasay u badan yihiin marka.
soomaalida sidaas ay u badan yihiin laakiin dadkeena webiga meelaha dadka mashaariicda waaweyn dadka haysto waxa waxaa la yidhaahdaa acropastoral community beerahina waa haystaan xoolihina waa isku dhaqdaan beeraleyda waagu xilligii burburka waxaad arki jirtay dad ajnabi ah oo talyaani ah ama qolooyin fara badan ama soomaali ah beerahooda xoolana ku haysto eh, xoolihii la maalo xoolihii caanihii waxay ka samayn jireen farmaajo iyo waxyaalo badan iyo subag oo dibadda loo dhoofiyey waxaa la yidhaahdaa acropastoral community arrimahaasaytana waa arrimo u gaar ah dadka beeraha waxaad ii sheegtay cabdow in soomaalidu badankooda ay yihiin ah, dad xoolaha raaca marka laga yimaado dad kooban maxaa ka hor istaagsan in dadku labadaba ay isku noqdaan waxaa ka- waxaa- waxaa ka hor taagan dabeecadda iyo juqraafi ahaan dalka soomaaliya boqolkiiba eh, lixdan- lixdan gobolada qaarkood waxa waay webiga ka fog xoolihii webiga ka fog xoolihiina waxay ku- waxay ku nool yihiin dhul webiga ka fog Eh, sidaa darteed eh, roobka guga iyo deerta ayay ku nool yihiin waxaana dhici karta meel abaar ah meel kale inay u guuraan xoolo raactaa la yidhaahdaa dadkan oo soomaalida oo xoolo dhaqatada ahna beertoodii iyo matoorkoodii wixii waa isdul saaran yahay wixii beerka kasoo beerta ka soo baxo balkii qudaartii haraadigii beerta xoolaha lagu dhaqaaleeya waxaa la yidhaahdaa eh, agropastoral community aa la yidhaahdaa xooluu dhaqanayaa waa ku noolaanaya eh, ganacsi buu galayaa eh, reerkiisii iyo caruurtiisii ayuu waxbarasho ku helayaa eh, subagii ayuu maalaya ganacsi hor leh buu helayaa arigiisa arigan waxaa la yidhaahdaa kashkorob ariga kashkorob baa la yidhaahdaa waa sida ah, digaaga oo kale ariga iyo digaaga waxaa la yidhahdaa iyo qudaarta iyo kashkorobisa la yidhaahdaa Lo'da- macno ahaan macna ahaan waa lacag jeebka kugu jirto markaad rabtid waad gadanaysaa waadna ku adeeganaysaa geela ama lo'da life stock aa la yidhaahdaa life stock ayaa la yidhaahdaa Een, geela iyo lo'da marmar bay sicir bixinayaan Wa- waxaa la leeyahay eh, sanadkan eh, lo'da sicir ma leh dibyaalkan sicir ma leh oorta ma gadmayso Eh, stock ay kugu jiraan baahidoodana waa yar tahay xagga ganacsigoodana waa yaryahay laakiin sidii waxyaalahan oo kale si ariga iyo wixii ka hooseeyo kashkuro baa la yidhahdaa sidii qudaartoo kale dooradoo kale markiiba waa waa la soo qaadaya waa ku adeeganaysa waa degadanaysa waxaa la arkaa sanadkiiba hal mar loodii beecina hal mar u furmo ama geeli hal mar u furmo waaya cabdow bashiir een marka noocyada in xoolaha ugu badan ee laga dhaqdo soomaaliya iyo gobolada ugu dhaqashada wanaagsan xagga xoolaha maxaa nooga tilmaami karta Een, gobolka jubbooyinka ee, markii luuq laga soo bilaabay iyo jubbada hoose waxaa lagu dhaqdaa gobolka gedo geela ugu badan soomaaliya Ee, gobolka bakolla geela kas- geel baa lagu dhaqdaa ka- kasii fiican Go- labada gobol ugu badan oo ge- oo geela lagu dhaqdo gobolka gedo iyo gobolka bakool waay. geela oo ku- gobolka bakool iyo bay ku dhaqan markaad fiirisid iyo gedo iyo bakool waa ka duwan yahay geela kale oo soomaalida muxuu kaga duwan yahay xagga qoodha waana waa weyn yahay geel fiican waaye oo fiican oo ladan xagga lo-da waa ku yartahay goboladaas arigaana ku fiican ariga ku fiican sida gobolka jubbada hoose markii la yimaado lo-da aad ugu badan oo lagu dhaqdaa geelana waa lagu dhaqdaa arigana waa lagu dhaqdaa jubbada hoose waa waa kala duwan tahay dabeecaddeeda dhulka agagaarka xeebta iyo dhulka xeebta ka fog dhulka xeebta ka fog waxaa aad loogu dhaqdaa lo-da lagu dhaqdaa dhulka xeebta u dhibdho geel iyo lo iyo arinaba waa lagu dhaqdaa sidaad aragtayba jilib iyo jamaaba iyo markaad joogto caanaha iyo hilibka iyo eh, dhulka agagaarka xeebaha laga keenaa dhulka xeebaha ka fogna waa sida afwadow iyo dhulka zoonahaas waxay kasii fogna xoolaha lo-da aad ugu dhaqma geela waa ku yaryahay meesha sidaas goboladaasi maxaa u sabab ah in xoolaha dhaqashada ay ku bataan waxaa ku soo xagga dabeecadda dhulka fiican geeda badanna waa ku yaaliin xagga cimiladiisa iyo weatherkiisa aad buu u fiican yahay roobkuna waa ku badan yahay dhulka xeebtana xilliga guga roobka waa ku yaryahay laakiin xilliga xagaaga ayaa roob la helaa sidii haddeer oo kale xagaag waay degmada jamaame waxay ku kooban tahay degmada isku darka badda iyo webiga ilaa zoonaha baraawe geela iyo looda iyo barwaaqo waa hadda ba- meel kastaba biyaha aaran waaye dadka degana xoolahana waa dhaqdaan beerahana waa dhaqdaan waxaa la yira- la yidhaahdaana acropastoral community waaye waana aga duwan yihiin dadka kale soomaalida dadka gobolada kale ka degan sida gedoo kale baay bakool xoolo dhaqata keliya waa iyaga pastoral community aa la yidhahdaa loodana waa ku yartahay dhulkaas waaya cabdow bashiir aad baad u mahadsan tahay Een, dhanka xoolahan weli ku guda jirnaa sidee bay abaaraha iyo biyo yaraantu u saameeyaan dhaqashada xoolaha xilliyada qaar soomaaliya Een, waxay ku xiran tahay eh, xagga eh, dabeecadda weather weather condition wax la yiraahdo ama weather forecast abaar sidiisa had markaad maqatid ma- markaad maqashid waxa waaye roob la'aan roobka markuu yiraahdo abaaraa dhacda dalka abaaraha saytan waxaa waxaa la yiraahdaa markii dhacaan waxaana lagu bartaa aqoon gaar loo loo barto oo loo yiraahdo eh, drought circle drought circle sanadkii waxa waaye laba iyo toban bilood waxaa dhici karta sagaal bilood abaar inay noqoto ama lix bilood abaar ay- ay noqoto ama laba sanoba abaar inay noqoto ilaah naga koriyo abaar aad bay u xun tahay ee abaar markay dhacdana xoolihii meel baa loola hayaamaya caruurtiina meel baa la- ay aadayaan waa la kala tegayaa kadib muddo roob baa la helaya roobkii markii la helo dadkii waa farxayaan waxaa la yidhaahdaa afka eh, gaalada markii oo aqoon ahaan markii la baray eh, community recovery for the drought circle bulshadii oo ka soo kabatay abaartii markii abaartii laga soo kabto bulshadii waa isku ammaanaysaa Eh, wixii bay ka sheekeynayaan wixii ma- wixii maray abaartii wixii dhacay wixii dad ka dhintay wixii xoola ka dhintay ayay marayaan haddana wanaaggii sidii baa loo soconaya Eh, abaarihii waayahan dambe abaartii aad bay u badneed haddana abaartii waa yaraatay waayahan dambe roobka ilaah baa noo keenay dhaqashadii xoolahana waa badatay beere- beeraleydii xoolaaleydiina waa isku- waa fiican yihiin laakiin waxaa ku yar xagga qaybtii oo daaweynta xoolaha dadka dad khubara oo xoolaha daaweeya ma laha dadkii iskooda ay daawo u gataan iyaga ay- daawadu- xoolahooda iyagaa durta aqoon darida awgeed xoolihiin waxaa dhici karta eh, hal geel oo riman ama neef lo oo riman daawada qiyaas dhacan in la duro eh, geelii la sugayo inuu dhalo sanadkan inuu dhiciso aqoon darro awgeed Eh, waxaa loo baahan yahay khubarada oo animal te- veterinary oo animal treatmentiga iyo animal health se- service in la helo aad baa loo baahan yahay Eh, dhaqashada xoolaha iyo beerahana waa cilmi u gaar ah dadka beeraleyda iyo xoololeyda u gaar ah oo horumarsada qaabkii ay ku noolaan lahaayeen dhanka xoolaha ayaan ku guda jirnaa cabdow abaaraha waxaad ii sheegtay in xoolaha ay saameeyaan dadkuna sidoo kale ay saameen ku yeeshaan oo meelo badan waxaa loogu arkaa xirida abaaraha xoolo aad u badan oo ku baktiyey waagii hore ka waran ma jireen ka dabatag dhanka abaaraha marka ay dhacaan oo kale Een, horta abaarta wax rabbaani oo ilaahay wata waaye waxaa jiri jiray xilligii dowladda ee nidaamka uu jiray seeraa jiri jirtay ee, ciidanaa jiri jiray oo f- ciidan la yirahdo forestaalaa jiray oo daaqa xoolaha ee, nabadoonnaa jiray aag baa loo xiri jiray gugii iyo deertii xoolaha inay daaqaan aaggaas aagna waa la xiri jiray ee, seeraa la yiraahdaa si jiilaalkii ay u daaqaan lama taaban jirin marka lama barwaaqa taaban jirin lama taaban jirin nabadoonnada iyo ciidamada iyo maamulkii dalka ka jira iyo wasaaraddii xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa ayaa ku shaqa lahaa Ee, laba aag ayay kala ahaayeen reserve area oo la yiraahdo meel oo daaqa oo jiilaalka loogu talagalay in xoolaha jiilaalka lagu dhaqo kadib markii gugii laga soo baxo ama deertii si loogu nafaqeeyo xoolaha meeshay yimaadaan meeshay ku nafaqoobaan haddana ayagoo dhergan roobaa do-aya meeshii asal ay jiri jireen ayay ku laabtaan gobolladay u badnaayeen marka sirooyinka Ee, seerooyinka waxay u badnaayeen gobolada dhexe jubbooyinka waa jireen gobol kastoo ay soomaaliya qayb ay ka yahaan xataa ju- ee, gobolkan jubbada hoose waxaa jiri jiray ee, transjuba mashruuca la yiraahdo oo daaqa xoolaha ku shaqle Ee, coos baa la keenay coos baa la abuuray Ee, xoolaha xataa shabeellaha hoose marka mashruuca jiza la dhihi jiray xoole coos baa loo abuuray xo- cooskii abuurkiisa la qaaday baadiyaha la geeyey cooskiyaa soo baxay cooskiyaa kobcay mashaariicdaas u socoto ayaa dalkii burburay mashruuca taranas juba degmada jabaan wuu ku yaalaa jizana wuxuu ku yaalaa degmada marka ama number konton mashaariicdaas ayaa xoolihii markii ganacsiga maraakiibta la saaray ayaa cooskaasna loo saari jiray coos fiican ayaa la abuuri jiray wadankan cooskaasa ka baxi jiray seerooyinkanaasa xilliga jilaalka ah seeradii dowladda ay xirto oo loogu talagalay xilliga dowl- oo abaar ay dhacdo ayaa xoolaha lagu dhaqi jiray markii jilaalkii wax way laba bilood ama saddex bilood markii ilaah roob keenana meeshii asal ahaan qolo kasto ama xoolo kasto deegaan bay leeyihin markuu roob do-o meesha u naqnaya cabduu bashiir aad baad u mahadsan tahay in khibrad ahaan in dan kaa faa'iidaysano in maxaa loo baahan yahay si kor loogu qaado tayada hiribka iyo caanaha soomaalida maxaad ku talinaysaa adiga Eh, waa arrintan kuu sheegaya animal protectionka ka mid tahay animal protectionkana waxaa la he- la sameyn karaa keliya markaad heshid animal management iyo animal feeding animal feeding wax way dhaqaale xoolaha in la dhaqaaleeyo eh, cunto fiican la siiyo animal management in xoolihii eh, in shilintii laga guro meel fiican lagu xareeyo eh, meel la dejiyo mashaariic weyn wel- loo keeno eh, xagga horumarinta xoolaha laga shaqeeyo mithaal lo'da lo'da ugu faa'iido badan lo'da waxaa lagu faa'iidaysan karaa marna haraggeeda marna hilibkeeda marna caanaheeda mashaariicda fara badnaa waxay xoojin xoogga saari jireen xagga horumarinta xoolaha dibida iyo xoolaha ganacsi ayaa loo qaada dibida boqolkiiba siddeetan sagaashan ka ganacsiga xoolaha waxaa u badan lo'da u badan oo dadkana faa'iida weyn ay uga helaan gobolkan jubbada hoosena waxaa ku badan dhaqashada lo'da ayaa u badan gaar ahaan galbeedka oo gobolka jubbada hoose sida zoonahan afmadow agaa- aagaasayta lo'da aad baa loogu dhaqdaa waxay ka sokeeyeen oo degmada jamaama iyo jilib ka hooseeyana geela iyo lo'da iyo ariga lagu dhaqdaa beerahana waa fashaan degmada afmadow xool beeraha waa ku yaryihiin waxa waa- waa- waana community la yiraahdo eh, pastoral community ayaa la yirahda degmada jamaama geelana waa lagu dhaqdaa arigana waa lagu dhaqdaa xoolahana waa lagu dhaqdaa beerahana waa lagu dhaqdaa mashaariicda waaweyn oo xagga dhaqaalaha xoolaha iyo mashruucii trans jobba la dhihi jiray oo kabcinta xoolaha iyo dhoofinta xoolaha iyo dalagyada la siiyo wuxuu ku yaalay degmada jamaame waxaad ii sheegtay hilibka maqaarka iyo caanahaba xoolaha in laga faa'iidaysan jiray ma waxaa jira warshado gudaha ah oo arrimahaasi farsameeya aad iyo aad warshada waaweyn ku tiilay gobolka jubbada hoose warshada mid factory la dhihi jiray warshada hilibka ee kismaayo waxaa la furay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo se- saddexdii Ee, waxaana aad khubarada ka shaqayn jirtay waxay ahaayeen ee, khubaradii ruuska iyo dhalinyaro soomaaliya oo loo soo tababaray oo injineero ah iyo qaabka kobcinta hilibka xataa aniga waa garanaya markaan arday ahaa oo waa nolo kaxin jiray jiitada markaan aadayno warshada hilibka kasmaayaan tegi jirnay dekeda kasmaayaan tegi jirnay qaabka xoolaha loo qalo iyo nidaamka loo qalo hilibka aad baa wax abaarta xataa hadaa dhacdo xoolihii oo meelaha ku baktin lahaa warshada hilibkaa soo gadin jirtay waa la kobcin jiray ninkii xoolaha dhaq- oo dhaqanayan faa'iidu heli jiray xoolihiisa abaarta muku bi'i jirin haddaad warshadahaas haddii la soo celiyo ee, abaarta xoolaha dilays waa yaraanaysaa hilibkaa laga faaidaysanaya warshadaasaa hilibka loogu shaqayna Ee, waxa waa- waxaana la yihahdaa animal manage- ee, managementiga iyo maamulkeeda iyo ka faa'iidaysiga xoolaha ayaa la yihahdaa warshadaas hilibkana aad baa loogu baahan yahay hadda warshadii ma jirto Ee, wax jirana ma laha hataa waxaa dhici karta marmar xoolaha markaad gadateed oo ganacsi aad u wadateed meel oo coos ay ku cunaan meel center ma leh maxjar ma leh nidaam xumadaasaa jirta hadda aniga waxaan ku talin lahaa maxjarada in la badiyo meel xoolaha markii ganacsigooda coos loogu abuuro la badiyo si kobcinta loo sameeyo shirkada haddii la heli karana oo sida meat factory warshadaha hilibkana in la keeno hilibka la cuno la- la gato la kaydiyo nooc kasta hilibka loogu faa'iidaysan karaa haddii warshada la helo
waayahay cabdu bashiir n waxaan arki jiray in magaalooyinka markaan eegno amaba ka waranno dad aanan xoolo badan lahayn haddana n guriga ay ugu xiran yihiin n xoolo oo caanaha n dadka ka iibsada dariska amaba xaafadaha qaar hadda ka waran arrimaha maxaa ka dambeeya arrimaha waa si yaraanayaan hadda Ee, waagii hore ee, aniga mithaal qoos xoolaha ku dhaqda ayaan ka dhashay Ee, qooskayna anaga beeraley aan ahayn xoolahana waan qabnay waxaan garanaa ee, lo-deena gurigeena toban saac irbaan joogta Ee, caanaha laga lista Ee, beeraha wixii ka soo baxdana la isku maamula Ee, aabbaheena iska maqan yahay aabbaheena nin oo xagga siyaasadda ka shaqeeya buu ahaa, mar xamar buu iska ada aniga hooyaday waxay ahayd hooyo aad u hadiiq u ah oo maamulkeeda fiican yahay lo-deeda iyo xoolaheeda isku dhaqan jirtay caanahana gadan jirtay caanihina wax laga gadan jiray mashaariicda xagga oo oo- oo degmada jamaame Ee, hooyooyinka kale oo dama- jamaame deganaana waxay lamid ahayn sidii hooyadeeda oo kale Ee, ciddii shan neef oo irmaan ah ama afar meel neef oo irmaan qabta cid- waa cid ladan dakhligooda aad buu u fiicnaa caanahay gadanayaan ee, xoolahooday daaqsanayaan ee, sisintoodii beerahay kala imanayaan galeydii beerahay u taalaa dad ladan bay ahaayeen oo fiican aniga nafsigayga xataa markaan yaraa hooyadayda caanaha ii diibi jirtay shirkadahan geyn jiray mashaariicdaan geyn jiray caanihii waan gadi jiray ee, caanihii aan wax ku soo bartay iyo horumarinta xagga beeraheena wixii ka soo baxo degmada jamaamana ee, dad waxay ahaayeen acropastoral community xagga caanaha lo-da guriga u joogi jirtay ciddii afar sac ir- irmaan qabta iyo beer qabta waa dad ladan oo tu- oo tujaara ahaayeen kadib anagii wax baan maranay horumar baan gaarnay dhibaatadii iyo qaabkii abaarihina waa sii ba- yaryaraadeen dadkii nidaamkaa yaqiinina waa sii dhindhinteen hadda annaga waxaan kusoo beeganay bay xaasiskeenii inaan gadanno gascadaha caano booraha
marka ma ilbax baa mase dib u dhac aragtidaada aragtaas dib u dhac waaye caanihii fareeshka ahaa ayaa laga tegey hadda oo- sidii annaga hooyooyinkeenni hore xa- dhaqashada xoolaha aad bay ugu fiicnaayeen hadda gabadha hadda ma- eh, jaaniska hadla jooga gabadha haddaad guursatid maba taqaanba hadda xoola haddaad yeelatid in baadiya aad iskaaga dirtid labadaas normal ama guriga noo keenta hadda gabadha waa diidaysaa Eh, waxay ka jeceshahay keliya gascadda caana boor inay gadato ilmihiina maba jeclaba lo-dii iyo caanahana iska jecel yihiin Eh, waxaana loo baahan yahay wacyigelin dib u nooleen la sameeyo hooyooyinka hore oo kale ma- koley lama heli karee hooyooyinkana eh, mana jecla inay lo ay dhaqdaan waxaan rabnaa in wacyigelin sidee marka sidee loo heli karaa waxaa la heli karaa eh, wacyigelin iyo koob- wa- in- in loo sameeyo Eh, mana moodaya hadda aniga eh, boqolkiiba boqol markii xoolaha guriga ay joogaan hooyada iyo gabadha cidda u weyn ayaa maamuli jiray Eh, wiilashana xoolahay soo eh, da- daajin jireen ama meelaha fog ay geyn jireen ama webiga biyaha ay geyn jireen waa dhaqaalaha waa fiicnaayeen hooyadii aan gabar qabanna eh, wiilal dhashayna wiilasha hataa caanahay soo gadi jireen ubadka caafimaadkooda ka waran ee ku kora in xoolahaasi in guryaha lagu hayay kuwa caana booraha hadda lagu koriyo xoogaha waad yaro dhaliishay kuwa maxaad nooga sheegi kartaa aniga caana waxaan ku soo koray caano lo lo badanaan lahayn caano fiicanaana ku cabi jirnay fresh waay caanahana in la karkariyo oo la cabo ilmihina lagu lagu koriyo aad bay u fiican tahay caanaha lo'da laga soo liso caanaha lo'da eh, caanaha booraha waa shay ka samaysta kiimika waay Ah, ma la yaqaano meel laga keenay ma la yaqaano waxaana mana moodaya hadda in ga- waqtigan zamankan la jooga iyo gabdhaha iyo hooyooyinkan hadda sidii hooyooyinkeenni hore ma naqan karaan dad xoolo dhaqan kara ma aha Eh, wacyigelintaas waa loo baahan yahay in la wacyigeliyo lana baro aad baa loo- hadda gabadhii ba- ka soo aroosto baadiyaha oo kale magaalada aad keento waaba diidaysaaba gascadda caana booraha ay ku- ay ku ordayso waxaa saameynaya dadka deegaanka had- waxaa saameynaya dadka deegaanka ah ayaa saameynaya Eh, soomaalidii horena cidba ciday ka xoolo badan tahay waa ka taajirsaneed cidtaan xoolahaasay leedahay dad fiican bay ahaayeen beeray leeyihiin qoys ladan bay ahaayeen hadda markaad tagtid gobolada eh, baay iyo bakool iyo gedo markaad tagtid wadanka meesha xoolaha ugu badan waay xataa gobolada somalilan waqooyi burco ayaa xoolaha ugu badan to- gobolka togdher mar aan meesha aan tegay aniga qoys kasto cidihiisa hangasa caana bore niida iyo fresh iyo wax baa yaala Eh, gobolada caanaha oo xoolaha ugu badan gobolka togdher bahay iyo bakool iyo gedo ayaa xoolaha soomaalida ugu badan eygana caana boora lagu cabahaya oo xilligan ma ma garanayo ani had- sidii nolosha sal- dib loo wacyigelin wacyigelin badan ay u baahan tahay badan ba- wacyigelin badan ay u baahan tahay wacyigelin badan ay u baahan tahay cabdo xoolaha soomaalida ka waran muhiimadda xoolaha soomaalidu dhankooda maxaad nooga tilmaami kartaa ugu dambeyntii xoolaha qiimay leeyihiin waa laisku sooriyeeyaa waa lagu guursadaa xajkaa lagu hadaa waa la gara- waa la gataa income waaye diyaa lagu kala qaataa cidaan xoolo lahayn eh, waa cid faqiir iska ah soomaalida dhaqankeedana waxa waye ciddaan xoolo lahayn cidday diris la tahay irmaan bay siiyaan waa iskaalmeeyaan muslimiin waaye waa isdeeqsiyaan waa iskaalmeeyaan irmaan irmaan waxaa la yidhaha irmaanka hayso ilaa- markuu kaa soo gurana noo keen cidaan xoolaha haysanin waxaad arkaysaa xoolaha ma laha saddex neef geela ama afar neef geela iyo ama lix neef oo lo ah iyay haystaan dadka dariska walaalahana ku deeqaya si ay ugu noolaadaan xoolaha qiimaha soomaaliya eh, aad bay ugu sareeyaan adduunyada soomaalida waxaa loo yaqaanaaba dadka xoolaha dhaqda xoolaha ku fiican ganacsigiisa iyo wax soo saarkiisa dhaqaalaha soomaalidana markii la qiimeeyo ee wax soo saarka xagga dhaqaalaha soomaaliya xoolaha iyo beeraha waay. xoolaha iyo beeraha annaga macdan ma qabno eh, dahabna ma qabno dhaqaalaha soomaalida wuxuu ku saabsan yahay horumarinta xoolaha iyo beeraha aad baad u mahadsan tahay cabdow bashiir cabdinuur ayuu kaasi ahaa barnaamijka diradda jimcaha ayaanu weli ku guda jirnaa oo toddobaadkan ku saabsan dhaqashada xoolaha iyo horumarinta beeraha in badan waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen dhanka xoolaha dhanka beeraha ayaanu u imaan doonaa oo mowduuca toddobaadkan ku lifaaqsan cabdow bashiir en beeraho kale en soomaaliya en dhulbeereed hodan bay leedahay taariikhda beeraha soomaaliya bal wax nooga ifi Een, sidaan horey aan u sheegay dalka soomaaliya een, wuxuu leeyahay laba webi waaweyn oo jubba iyo shabeelle la yiraahdo labadiisa jubba webiga jubba iyo shabeellena labadiisa daan labada west bank iyo east bank galbeedkiisa iyo koonfurtiisaba dad baa degan waa laga faa'iidaysta xagga beeraha mashaariic waaweyn ayaa jirtay mashaariicda ugu waaweyn ee wadanka xagga beeraha waxay ahaayeen ee, dalka soomaaliya markii ho- shabeellaha hoose iyo jubbada hoose iyo mashruuc kaliya oo xagga beeraha horumarinta iyo qasabka sokorta warshadda johar magaalada johar ayaa mashruuc ahaa sokorta marir ayaan xusuustaa weliba kadibna wadanka warshadda beerada kadib waaye laakiin waxaa wadanka horumarintiisa mashaariicda ugu waaweyn xagga beeraha degmada jilib iyo jaman bay ahaayeen degmada jilib mashruuci weynaa ee fanol ee bariiska ayaa ku yiilay wax soo saarkiisana aad u badnaa ilaa dhowr mitir tan oo bariis ayuu soo saari jiray sanadkii warshadda sokortana mareerey waxay soo saari jirtay soddon iyo lix kun oo mitir tan oo sokor sano kastay soo saari jirtay Ee, degmada jamaman waxaa ku yaalay laba mashruuc oo waaweyn mashruuca horumarinta muuska oo soomaali furdu ay maamuli jirtay iyo mashruuca horumarinta bariiska oo mashruuca mugambo aa la dhihi jiray Ee, mashaariic fara badanaa jiray nolol fara ba- bara- badanaa jiray mashruuca mugambo markiid fiirisid mashruuc weyn buu ahaa shaqaalihii dowladda ee soomaalida dalka beesha naqday ayaa lagu jeheeyey meeshay deganaayeen wax soo saarka bariiskaasay ka shaqaysan jireen wa- waaba ka neebsadeen shaqaalihii dowladda markii ahaan jireen beeshan ay naqdeen gurigaa loo dhisay bariiskaasay soo saarin jireen kobcantiisa iyo waxaasiisa maamulka bariiskaas iyo waraabkiisana waxaa shirkada ku ahaa waxaa maamuli jiray shirkad oo jarmal ah ayaa maamuli jirtay xagga bariiska bariiska ugu mac ee wadanka soomaaliya mashruuca fanole iyo mashruuca mugambo ayuu ka bixi jiray asal ahaanna bariiska aqoontiisa iyo cilmigiisana waxaa laga soo bilaabay degmada johar degmada johar haddana waa ka muuqdaa dadkiina waa barteen waana tabcadaan laakiin waa iska yaryahay laakiin mashruuca mugambo iyo mashruuca fanole bariiska lagu tabci jiray oo chiniiska iyo jarmalka waa zuulay abuurkiisa hataa lama hayo hadda Ee, waxaa fiicnaan lahayd mashaariicdaas in dib loo eego oo la tabco tayada bariiska noo bixi jiray ka hor tayada bariiska bariis fiican buu ahaa bariis fiican buu ahaa oo kala duwan oo var- kala variety ah magaca buu lahaa Ee, magaca nooca ugu fiican buu ahaa bariiskeena wuxuu ahaa nature oo beeraha ka baxa mala dhoofi jiray waa la dhoofin jiray dadkana waa cuni jiray Ee, militariga soomaaliyana waa la siin jiray dhaqaalaha badana waa laga heli jiray bariis fiican baa wadanka ka bixi jiray cabdow in dalagyada in ugu muhiimsan ee ka baxa soomaaliya iyo gobolada wax soo saarka badan ee dhinaca beeraha iyana bal isdul istaag ku samee Ee, wax soo saarka ugu badan dalka soomaaliya waxa waaye ee, muus waaye iyo qudrawaadka shirkadaa jiri jiray waagii hore haddana astaanta waa ka muuqataa shirkadda waxaa la dhihi jirtay waxaa la dhihi jiray somaali furut wax kasta oo furut ah ayay ku shaqaleed ama wakaaladii muuska ummadda taqaana adiga sida shabeellaha hoose degmada zoonaha marka iyo degmada jamaa ay ugu badnaayeen ayagaa gadan jiray ninka beeraleyda ahna oo qaraab buu tabcayaa wax kastoo furuntada ku saabsan buu tabcayaa shirkadaasaa ka qadan jirtay Eh, special qaraha qaraha laba nooc bay- buu ahaa waa la gadan jiray haddana noloshaas hoosay u dhacday Eh, mashaariicdii ma jiraan arrimooyinka oo sababaya jirta dagaaladii sokeeye waxyaalihii fasilitigii fufudayn jiray arrimahaas horumarintiisa waa burbureen xagga kanaaladii waa burbureen nidaamkii waa muuqdaa eh, tacabkiina ma jiro haddii la isku dayana waa la tabci karaa dhulkii mashaariicda waaweyn al- a- iyadoo daraasaad iyo stadi aan la samayna la- la samayn karaa waxaa ka muuqda labeelameentadii iyo diranaajidii iyo sisteemadii erigasyonaha waa muuqdaa waxaa loo baahan yahay keliya ee, howlgal iyo fulin iyo naqshadihii wadankii tiilay iyo shirkadihii naqshadihii oo beerahaas lagu- in laga raadiyo hooshii la bilaabo ayaa loo baahan yahay Een, dalaga ugu weyn oo dalka laga tabcdo beeraha galeyda la yidhahda galey waay oo keydna geli kara waxaana la yidhahda food security la yidhahda meel baad dhiganaysaa waa asturinaysaa abaartaad aga baxaysaa kadibna hadhowta beeraha markaad qodanaysaa waad gadaysaa laakiin dalagyada kale oo digirta iyo wixii ka hooseeya kashkarow baa la yidhahda iyo nyaanyiga iyo waa adeeg maalmeed waa adeeg maalmeed wax keed geli kara ma aha Ah, digirta keed dheer ma geli karto nyaanyada khudradaad wey Eh, suuq haddii la geeyo maalintii waa gadanaysaa waadna kusoo adeeganaysaa muuskiina waa sidaasoo kale laakiin ga- raashinka kan ugu weyn oo food security-ga oo dadka iyo duunyada anfacaya iyo biniaadamka kaydka galeydi wey masikadan waa fiican tahay laakiin aniga hadda gobolka aan aan ku noolnahay iyo jubbada hoose iyo go- masikadan waxaa laga tabcaa gobolka baay iyo bakool iyo godo annaga jubbada hoose aan ku noolnahay iyo jubbada dhexe waxaa aad u tabcaan galeyda galleyda ilaa toban sano shan iyo toban sano keyd waa ku dhaqan kartaa waayahay cabdow bashiir een maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee heysta beeraleyda soomaaliyeed haddaad u kuur gashay
wallahi caqabadaha oo u waaweyn waxaa waaye eh, aqoon yari xagga farsamada oo beeraha iyo xagga ganacsiga iyo wax soo saarka ayaa dhibaatadaas ay ka jirtaa iyo beeraha markay soo baxaan wadooyin loogu yimaado beerta waxna loogu soo qaato dhibaatadaasa beeraleyda ayay leeyihiin Eh, marmarna waxaa dhici karta beerihii cudur baa gelay qaabkii dadka ma yaqaaneen cudurkii sidii uga hortegi lahaayeen waxaad maqlaysa marmar sun waraabaan soo gatay ama sun li- sun libaxaan soo gatay beertaan ku buufiye wax loogu talagalayna ma aha beeraha in lagu buufiyo in lagu buufiyo beeraha waxay leeyihiin eh, agriculture chemist- chemical waxa la yirahdo ama chemical agrari specialmente chemical di agrari Ag- xagga beeraha waxaa loogu talagalay sun wax la yirahdo horta maba jirto oo beeraha oo oo lagu buufiyo magaca sun maba jirtaba maxaa ula jeedaa beeraha waxaa ka soo baxa dalag oo oo la cuno wixii haraadigana la siiyo oo xoolaha hadda sunta meel ay soo geli karto male suntii haddii sunta lagu buufiyo xoolihiina waa dhimanaya dadkiina waa dhimanaya hadda kiimikada agraariyada kiimika- kiimikadii agraariya ama agriculture chemistry markii la beeraha oo waxaa la yidhaahdaa kobcinta beeraha iyo kahortaga cudurrada waana kiimiko dalaga oo la isku daray oo ka kooban biology iyo chemistry iyo physics haraadi wixii la isku daro ee, wixii ka soo baxo iyadoo so- solid ama- ama iyagoo ka soo baxo oo liquid ah ayaa beerihii lagu buufin karaa Ee, waxayna kobcin kartaa beertii waxayna ka hortegi kartaa cayayaankii waana special wax loogu talagalay saddexda kiimiko oo la isku keenay oo la curiyey waxaa ka soo baxay ayaa daaweynta loogu hortagaa ee, laguna kubciya beeraha midda kalena waxaa waxaa la yidhahdaa fertilizer fertilizer application fertilizer application consumer la yirahdaa dadka waxaa lagu kobciyaa kobciyaa beerta midna waxaa la yirahdaa midna the ammonium phosphate midna eh, nitrogen midna ciidda ay kobcisaa midna dalagay kobcisaa midda kale waxaa la yirahdaa eh, herbicide herbicide waa kiimikada eh, ayuu ka kooban yahay cooska ayaa lagula dagaalamaa iyadana suntaas kama mid aha waxyaalaha hataa dadka ay sheegayaan sunta beerahan soo gatay mamnuuc waay in wax sunta beeraha in la soo gato mamnuuc waay in lagu tilmaamo wixii oo beeraha ka soo baxay sun mamnuuc waay waxaan ku talinayaa in maamulka eh, degmada iyo nidaamyada jira in lagala ta- ka- lagala kaashado khubarada xagga beeraha eh, lana baro dadka sida beeraha loogu buufiyo loogana hortago Eh, daawada ama kiimikadaas markaad soo gadata farmashiyaha indicationa ku qoran qaabkii oo beeraha loogu hortegayo loona buufinayo cayayaankaas loo dilayo in dadkii la baro loo sheego Eh, cayayaankana waxaa u- wuxuu u kala baxaa laba qeyb insect and pesticide insect and pesticide insectiga waa bahal yar yar oo buubayo iyo mid cayayaan ah oo xabadka ku soconayo insectiga waa dhuuqaya beerta eh, dalgii midna waa duleelinaya waxaa la yidhahdaa insectiga kiimikadaas loogu talagalay inuu in loogu hortago midda kalena bestiga waxaa la yidhahdaa waa cayaan ma aha waa wax noole oo lugo leh af leh carab leh dalaga jabanay oona cunay waxaa la yidhahdaa best Eh, sida jiirka waxyaalaha kale oo oo lugo leh doonfaarka gomaha ayaa la yidhahdaa pesticide Eh, waxay leeyihin iyagana kiimikadii aan sida aan soo sheegay oo loogu talagalay ama wixii ka weyn eh, sida doonfaarka oo kale waxaa loo dhigaa wax la yidhaahdo tradition culture trap wax la yidhaahdo beertiya trapka la geliya waa la qabtaa waa lagu dabaa waa lala dilaa Eh, pesticide-kaas ayuu ka mid yahay daanyeerkiyaa ka mid ah waxyaalaha pesticide-kaas ka mid yahay waxyaalahaas oo effectiga dhibaata u keenaya beeraha waa waxaasaa laga kontroolaa Eh, k- waxyaala kiimikadaas ay leeyihiin oo beeraha lagu- oo looga hortago xagga cayayaanka dadkii in la baro lana dhihin sun waraabaan soo gatay beertaan ku buufiyey suntii libaaxaan soo gatay beertaan ku buufiyey aniga had suuqaan joognaa waa aragnaa waan la yaabnaa hadda ba- markii beerihi lagu buufiyo suntaasayto waxaa batay eh, jiraa badan side effect ay keeneen cooskii iyo dalagii oo haraadigii beerta wixii ka soo baxay xoolihii sicii rinaa ama rintii har- hashii rineed markii cunto waa soo ridaysa dhibaatadaasaa jirta Eh, dadkii in loo sheego lana baro in agriculture oo chemicadii agraria in loo tub- loo suubiyo waxaana la dhihi jiray waagii hore plant protection plant protection ka hortagga waxyaalaha kobciya beeraha iyo dhibaateeya Eh, annaga waa baranay cilmiga beerahan baranay aqoontaasna waa leenahay dadkii aqoonta lehna waa yaraaday ani hadda lixdan iyo shan sana jira in laga faa'iidaysto waan jeclahay dadkiina aan baro hadda nin baadiyi ka yimid aqoonna aan lahayn eh, waxaan soo gatay sunti be- sun waraaba beertan ku buufana buu leeyahay markaad u ba- u sheegtidna waa kuula dagaala qaabkii loo sameyn lahaa dadkaas in loo wacyigeliyo loona sheego loo jiheeyo loo sheegaa loo baahan yahay Waya, cabdo in adaa kuudatid in dadka in beeraha yaqaana waa ay sii yaraanayaan kuwooda hadda nool cid ka faa'iidaysata ma lahan sida hadda wax lagu wada waad ujeedaa qof weliba in maskaxdiisa iyo siduu wax u arko ayuu beeraha ku wadaa maxaa loo baahan yahay wilaayaadka in xarakada shil mujaahadiin gacanta ay ku hayso dadaalo badan bay wadaan waxay horumarinayaan beeraleyda kulamo baa dhacayo guddiyo baa jira khibradaada haddii laga faa'iidaysto maxaad ku tali lahayd aniga khibradeyda haddii laga faa'iidaysto aniga degmadan jamaa baan ku dhashay Eh, degmada jamaa baan sidaa sheegtay walaayadda islaamka maamusha beerana waa ku leeyahay hantana waa ku leenahay Eh, meelna uguma socdo ilaahay igu abuuray ilmahaygana waa degan yahay anna waa deganahay Eh, awowgey iyo aabahey meeshii deganay dabacna melihii inaan ka guuro jamaa meel kale aan dego Eh, waxaan ku talin lahaa eh, ma'amul kastaba diinta islaamka waxay leedahay ee, saddex qofood haddii meel ay maraan midaa hogaamiye ah bulshada meesha degan hogaankeeda mas-uulka ah hogaanka meesha jooga ayaa mas-uulka ah waxaan kula talin lahaa maamuliyiinta iyo mas-uuliyiinta degmada jooga ama gobolka jooga ama si guud ee gobolada soomaaliya jooga in dadka la wacyigeliyo dadka aqoonta lahaa ah, wax bartay lala tashto la aruuriyo la keeno eh, dadka si wax u baraan xataa waxaan kula talin lahaa eh, dugsiyada sare macadyada markii ay dhameeyaan dugsi sare oo cilmiga beeraha in la furo arday la baro eh, xagga aqoonta cilmiga beeraha la baro dugsiga sare ee cilmiga xoolaha la baro waaga hore way jira waagi hore waa jire dugsiga cilmiga xoolaha iyo beeraha waa jireen hadda ani waxaan ku talin lahaas annaga waa doqownay nin khabiir xagga beeraha wax soo bartana meel badan ka soo shaqeeyey aqoonteena in laga faa'iidaysto dugsiga hoose dugsiga dhexe markii laga laga baxo dugsiga sare cilmiga beeraha iyo dugsiga sare cilmiga xoolaha in la barto oo midka marka xoolaha aan leeyahayna dugsiga beeraha markii la baranayo cilmiga xoolaha ka- maadda ayaa laga dhiga oo la yidhahda animal husbandry dugsiga sare oo xanaanada oo xanaanada xoolaha la yidhahda waxaan la baraa veterinary iyo animal treatment ayaa la baraya mashaariicdaas in la horumariyo eh, xoolihina waxay u baahan yihiin waro ceelal eh, nidaamyo fara badan ayaa loo baahan yahay dadkii la dhiirigeliyo xoolahoodii si ay u dhaqdaan cabdow bashiir een hadda roobka een xagaaga ayaa noo da-aya alxamdulilah meelo badan wuu ka da-ayaa een beeraha een aad bay u fiican yihiin een oo shalay een waan soo in indhaya meelo badan een sanadkan ka war wax soo saarka sida uu allah subxaana watacaala roobka da-ayo iyo qiimeyntaada is- maxaad ku tilmaami kartaa wallahi beeraha aad bay u fiican yihiin Eh, dhaqan ahaan soomaalida eh, ani nin agronom aan ahay Eh, xilliga xagaag iyo xilliga horta guga wuxuu bilaabmaa shan iyo tobanka abril Eh, beerahan waxaa lagu abuurtaa guga guga abril iyo may gug wey juun iyo julayna xagaag waay beerihii guga oo lagu tabcay oo lagu abuuray oo dhulka sakaajaha oo dadka ay tabcadaan galleyda iyadoo food joogta ama afartan maalmood joogta ayaa waxaa ammaanayaa roobkan xagaaga ah xagaagan agronomy ahaan waxaa la yidhahda supplementary xagaaga wuxuu xoojiyaa keliya wixii jiray oo tabcanaa ayuu xoojiyaa haddii xagaagii wax lagu abuuro oo july la abuuro eh, agost markii la gaaro dabeel ba ammaanayso jilaal xagaa la yidhaahdo Eh, wax- dalagii waa dhumaya dabayshii ammaanayso ilaa iyo octoobar jilaal bay noqonaysaa Eh, hadda markii roobka uu da xagaaga eh, juun iyo juulay xagaaga do-ay supplementary wixii oo gugii abril lasoo abuuray ayuu xoojiyaa gugii waxa waaye beeraha ayaa la tabcadaa bakiinyaalka la tabca ayagoo afartan maalmood ama eh, age of flowering ama edge of knee edge of knee waxaa la yidhahdaa jilibka xoolaha markay gaar jilibka balka jilibka markuu gaaro flowering edge waxaa la yidhahdaa markuu balka foodo waxaa imaanaya xagaa xagaaga cilmiga beeraha waxaa loo yaqaana keliya xoojin wixii hore jiri ayuu xoojinaya agosto markii la gaarana beerihii waa laga soo guuraya laakiin xagaaga haddii oo july dhexdeeda haddii beerihii aad ku abuurto agosto dabeela ammaanayso wixii abuurtay waa baaba'aya cilmiga agronomiga cilmiga beeraha xagaaga waxaa loo yaqaanaa keliya xoojin wixii hore oo jiray xataa mililitirka milimitirka oo roobka da'o meteorology ahaan iyo weather forecasting ahaan gugaa badan guga waxaa di'i karta labaatan afar saac labaatan shan mililiter oo roob ah labaatan shan mililiter oo roob aad di'i kartaa markii abril iyo may markii la joogo june iyo july waxaa dhici karta inuu da'o roobka laba iyo toban ilaa saddex iyo toban mililiter oo roob ah ee roob ishayana maaha ber minute ayuu kuu da'aya waana feeraya waxaana loogu talagalay keliya kobcinta wixii hore oo jiray inuu adkeeyo maana xagaa beer ma lagu abuurto mana lagu tabco
waayahay aad baad umahadsantaha cabdow bashiir gabagabada diiradda jimcaha ayaan ku dhownahay dhagaystayaasha ayaan markaan siinayaa su-aalaha ay na soo weydiiyeen toddobaadkan oo la xiriira mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka oo ah dhaqashada xoolaha iyo horumarinta beeraha dhagaystayaal badan ayaa su-aalahan noo soo gudbiyey aqoon-yahankeena ku wajahan waxaa ugu horeeya asalaamu calaykum dhammaan waan idin salaamayaa wariyaasha alfurqaan magacaygu waa suhayb oo jooga deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaan rabaa in aan weydiiyo cabdow bashiir maxaa ugu fiican in la dhaqdo xoolaha beerahana maxaa ugu fiican in la tacbado waad mahadsantihiin
beeraha waxaa ugu fiican in la tabcado ciidda fiican oo ku saabsan ama ciidda nugul ama ciidda ka fog beeraha webiga ka fog ama agagaarka webigaba in la tabcado ayaa ugu fiican xoolaha la dhaqdana waxaa ugu fiican uga qiimo badan ariga iyo geela iyo lo-da kulli wixii nimcooleeda ilaah ku siiyey waa la tabcan karaa dhammaanba xoolaha waa la dhaqan karaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa caynaa aadam waxaan joogaa kunyo barow sidee baa loola tacaamulaa ariga su-aashaasi ayaan rabaa in aan weydiiyo oo uu iga jawaabo aqoon-yahan cabdow bashiir xoolaha markii la fiiriya ariga waa khayr badan yahay waana ducaysan yahay intii nebi ilaahay noo soo saarayna uu ka mid yahay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam arigay soo raaceen sidaa darteed ariga ku dadaal kuna tacab dhulka oo gabiibta ah kana fogey dhulka oo gandiga ku badan iyo gosha arigana waxaa la yidhahdaa kashkarob markaad baahatada waad gadanaysaa martidii ku timaadana waad uqalanaysaa caanahan ilmahaad ka siisanaysaa waa lacag dollar oo jeebkaada ku jirto sidaana oo la soco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa qalay oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jamaameh waxaan salaamayaa maxamed daahir iyo aqoon-yahan cabdow bashiir oo ka mid ah aqoon-yahanada farakutiriska ah ee ku nool jubbada hoose gaar ahaan jamaameh adeer cabdow waxaan weydiinayaa suurtagal ma tahay in la sameeyo farmashiyo gaar ah ama meelo loogu talagalay dawooyinka xoolaha gudaha soomaaliya si xoololeyda ay u helaan daawooyin la isku hubo oo aysan ka dhalanaynin cuduro adigoo iga xumaanayna su-aashaasi ayaan rabay inaan weydiiyo aqoon-yahankeena qaley waa ku salaama adeer aadna waa ku aqaanaa nin yaroo firfircoon baa tahay oo soo koraya farmasiya xoolaha ugaar ah waa la furi karaa waana lagu dadaalaya ganacsatadana waxaa ku dhiirigelinaya inay furaan maamulka farmasiyaha laga furaya degmada waxaa loo baahan yahay quality control wax la yidhaahdo in waxaan loo baahnayn iyo tay aan lahayn in la keeno ma aha quality control la soo mariyo waxaana quality controlkan aan soo marina in xoolaha aan lagu durin xoolaha dhaqaalaha wadanka way sunbaa waxay noqon kartaa daawo dhacday ama daawo xumaatay ama daawo oo wadanka aan loo baahnayn annaga waxaan ku nool nahay wadan la yiraahdo tropical xoolahayna waa dhul kuleelaha ku nool waxaa dhici karta in la keeno daawo dhulka qabowaha daawada dhulka qabowaha laga keeno dhulka kuleelaha ma isqaabilin karto waxaan rabaa in la sameeyo quality control dadka ganacsatadana waa keeni karaan ayagoo la xiriiraya maamulka degmo kastoo soomaaliya meel ku taalo inay la maraan lana hubiyo quality controlka iyo tayada iyo nooca daawada ay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa xuseen maxamed oo jooga magaalada dhuusamareeb aad baad u mahadsantihiin warbaahinta alfurqaan aqoon-yahan cabdow bashiir waxaan weydiinayaa maxay yihiin noocyada xoolaha ee ugu faa'iidada badan marka laga eego dhaqaalahooda iyo adkeysigooda cimilada gobolada dhexe Een, gobolada dhexe waxa ugu fiican xoolaha laga dhaqdo idaha iyo ariga iyo geela Ee, gobolada dhexe waa dhul kuleel badan ee dhan fiican uu ku taallo lo'da kuma fiicna lo'da abaarta uma adkaysan karto iyo biyaha yarida laakiin geela iyo ariga iyo idaha waa u adkaysan karaan Ee, taariikh ahaanna dhulkaas waxaa loogu yaqaanaa dhaqashada geela iyo ariga iyo idaha geela iyo ariga idaha ha lagu dadaalo gacanta ha lagu hayo ha la dhaqdo loodana gobolada dhex joogto abaarta uma adkaysan karto sidaa darteed ku dadaala ariga iyo idaha iyo geela asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa samran oo jooga degmada jamame waxaan halkan ka salaamayaa daadiyaha barnaamijka maxamed daahir iyo aqoon-yahanka rugcadaaga ah ee barnaamijka martida ku ah ee cabdow bashiir aqoon-yahanka su-aasha koowaad aan weydiinayo ayaa waxa ay tahay saddexda xilli ee wax la beerto ayaa waxa ay kala yihiin xilliga guga iyo dayrta iyo xilliga aan hadda ku jirno ee xagaaga saddexdan xilli xilli kasta iyo badarka ugu muhiimsan ee la beeran karo su-aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo aqoon-yahankeena ayaa waxa ay tahay geela iyo lo'da iyo ariga midkee ku habboon in la dhaqdo uguna adkaysi badan xilliga abaarta waad mahadsantihiin
beeraha saddexda xilli oo dalka soomaaliya ka jirto guga iyo xagaaga iyo deerta xilli kasta waa la abuuran karaa galleyda laakiin annaga dhulkeena juqraafi ahaan iyo aqoon ahaan xilliga guga wuxuu kusoo beeraa ama lagu tashtaa bisha abril afar iyo tobankeeda lix iyo tobankeeda toddoba iyo tobankeeda ilaa labaatankeeda markii dhulka lasoo diyaarsado ee, beerahana la qoto waa la abuuri karaa ee, xilliga reebka oo oo roobka xataa beeraha muuska xilliga roobka ayaa la abuuri karaa waxa- waxaa ka yaraanaya kharashka iyo waraabka ayaa ka yaraanaya xilliga deertana aad bay u fiican tahay in la abuurto waxaana u fiican xilliga deerta in la abuuro ee, nooca sisinta ayaa ugu fiican iyo iyo qodaarta iyo qaraha waxyaalaha hor- horteenna waxaa dhici karta january jilaal waaye qarahaasiyatan aad buu ugu fiican yahay waa ogad baa dadka basasha nooc kastana waa fiican tahay xagaaga wax laguma abuurto wuxuu xoojiyaa wixii hore oo jiray ayuu xoojiyaa guga markuu roobka doo bisha abril waxaa da'a roob oo aad u culus Wa- roobka waa roob loo baahan yahay xagaaga ma da'o xagaaga wuxuu da'i kara keli- keliya ah- labaatan iyo afartii saac shan milimitir ama ilaa sideed milimitir ayaa afartii labaatan afar iyo labaatan saac du'i kara Eh, xilliga xagaagan wuxuu xoojin karaa oo keliya wixii hore u jiray oo la abuuray oo gaaray ilaa eh, stageka oo flowering iyo nh-ka sidaas oo la soco Xil- laakiin barwaaqada ilaahayna waa nimcadiisa ilaah asaa og Ba- waxaa waxaa dhici karta xagaaga xataa fatahaad inuu keeno ee, waxyaalaha ilaahay sirtiisa way laakiin cilmi ahaan iyo aqoon ahaan iyo waayo arag ahaan dadka khibrada cilmiga beeraha bartay xagaaga waxay u yaqaanin supplementary to reinforce previous crops sidaa oo la soco xagga xoolahana waxaa ugu fiican saddexda shay oo ilaah dadka u nimcaysta in la dhaqdo ee, xoolaha lo'da iyo ariga iyo geela haddii awood aadu leedahayna geela ayaa si fiican erigaana ugu fiican erigana waxa waaye ee, lacag jeebkaada ku jirto kharash jeebkaada ku jiro mar kasta waad gadan kartaa waadna ku adeegan kartaa waxaa la yidhahdaa geela iyo iyo lo'da life stock sanadkii ama labadii sano mar baa beec- beecooda la heli karaa ganacsata ma timaado ayaa la yidhaahdaa laakiin ariga mar kastood u baahato waa gadan kartaa jeebkaadana waad gashan kartaa kuna dadaal eriga waaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha alfurqaan waan idiin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa aqoon-yahan cabduul bashiir waa laylo murjaar ibraahim oo joogta jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan fikradeyda aan ka dhiibto habdhaqashada xoolaha iyo horumarka beeraha waxaan la xiriiray aqoon-yahan cabdow bashiir waxaan ka kororsaday aqoon waxaana ka faa'iiday wax badan oo igu taagnaa su'aalaha haddaan ku hormaro horumarinta beeraha beeruhu waxay noo soo saaraan dalagyo kala duwan waxaan ka helnaa nolol dhaqaale balse samir iyo dulqaad iyo iimaan ayay rabaan waana inaad ku qanacdaa waxa uu allaah kaa siiyo asalaamu calaykum walaalaha idaacadda alfurqaan waan idiin salaamay dhammaan wariyaasha iyo aqoon-yahan cabduw bashiir waa muniiba saalax yare oo ku nool gobolka nabadda iyo barwaaqada ee lagu magacaabo jubbada hoose haddaan guda galo barnaamijka waxaan weydiinayaa aqoon-yahanka su-aal ku saabsan tacabka ama beeraha sidee ku horumarin karnaa tacabkeena maxaase kula talin lahayd dadka aanan ka faa'iidaysan beeraha ee dalkooda ka cararaya waa su-aal fiican Ee, beeraha waxaa lagu horumarin karaa in la maalgeliyo kharashna aad haysatid kadibna aad tabcatid Ee, niyad jabka iyo kala taga iyo dhalinyarada wadanka ka- ka ordaysan waxaa keenaya markay beeraha tabcadaan webiga kusoo fatahayo markii geleyda gacanta ay kuu qaban lahayd ama fasalkii ama sisintii aad heli lahayd webigaa kusoo fatahaya maamulka degmada aad joogtid waxaa loo baahan yahay meel kasta oo soomaaliya aad ka joogtid waxaa loo baahan yahay webiga in la kontaroolo lagana shaqeeyo webiga la xiro ee agagaarkiisa dadka webiga laga xiro haddaanan webiga la xirin niyad jab baa dhacaya sano kasto beertii iyadoo kuu soo kobcday xilligeeda la gaaray ayaa webiga kusoo fatahaya aniga daftarkayga waxaan ahay nin oo bartay cilmiga beeraha webiyada ayaan ka shaqeyn jiray waxaan u shaqeeyey wakaaladii horumarinta beeraha onaad ayaan kasoo shaqeyn jiray waxaana ka shaqeeyey webiga jubba labadiisa daamood ilaa iyo dolow ayaan kasoo shaqeeyey webiga shabeelle sidiis sidaasoo kale labadiisa daamood ilaa iyo defo aan kasoo shaqeeyey ilaa iyo etoobiya dhulka soomaalida la gumaysto meesha biyaha webiga ay kasoo baxaan weba shabeelle waa ka shaqeeyey waxaana laga shaqeyn jiray sana kasta xiritaanka webiga si ay u fataheen beerahana ay ugu xumaanin dadkana ay ku jihaystaan horumarinta beeraha dhulka waxaa lagu horumarin karaa iyo beeraha kow in webiga laga xiro fatahadiisa lana horjoogsado fatahaadda si loo kubceeyo loona helo wax soo saarka beeraha meel kasta aad joogto maamulkaada la soco lana xiriir in webiga la xiro kana soo warbixi meesha kugu dhow oo webiga ka jilacsan yahay asalaamu calaykum magacaygu waa yaxye dheere waxaan joogaa saakow su-aasheeda waxa ay tahay ee aan weydiinayo aqoon-yahan cabdow bashiir waxaa leeyahay ari waxaa jira waxyaabo korkooda ka soo baxa oo nabara ah oo aan muuqan weliba waa ay la dhibtoodaan qaarkood marka maxaa waaye waxaas arrintaas aad bay u fiican tahay waana su-aal fiican arigana wuxuu ka mid yahay xoolaha cudurada gala waana cudurkan waa la daaweyn karaa waxaana kula talinayaa ninka oo veterinary serviceka oo health animal bartay oo kuu dhow la tasho si uu talo fiican kuu siiyo walaal asalaamu calaykum magacaygu waa caariya oo joogta muqdisho wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa bahda alfurqaan gaar ahaan daadiyaha barnaamijka diiradda jimcaha iyo aqoon-yahan cabdow bashiir oo toddobaadkan marti ku ah barnaamijka su-aashayda waxa ay tahay sidee baa loo xanaaneeyaa digaaga digaaga xanaanadiisa waxaa la yidhahdaa boltry boltry wuxuuna ka mid yahay dhaqaalaha loo yaqaano cash crobiska waana digaag ukunta baad ka heli kartaa hilibkiisa aad gadan kartaa aad cuni kartaa dooradeeda gadan kartaa waana lacag sida ariga oo kale oo jeebkaada ku jirto digaag waxaa lagu dhaqaalayn karaa dadka fri mid waxaa jirta iska frii ah oo daanka bannaanka soo daaqda oo sida doorada baadiyaha oo kale waxayna cuntaa aboorka ayay cuntaa waa iska soo daaqdaa laakiin doorada oo la xanaaneeyo guriga kuu joogto waxay u baahan tahay raashin waxayna u baahan tahay hal litro oo biyo ah inay cabto doorada markii wax cunayso ama ay cabayso waad aragtay waa biyo yar tahay doorada waxay rabtaa maalintii hal litro biyo inay cabto labaatan iyo shan garaamo ilaa ama afartan garaamo oo raashina waxay rabtaa inay cunto waxaad usoo gedi kartaa keliya aad u keri kartaa mordida ama galleyda waa adagtahay usoo shiid ama bariiska ama buunshada ku dhaqaalee sii meelaha meelaha ay degan tahayna xaq yaana sun lagu buufinin suntaasay takhatar waa doorada waa dilaysaa waxaana lagu buufin karaa keliya waxyaalaha la yidhahda fumication qiiq qiiq kushid qiiqaas ayaa ka dilayo dooradana waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo meel ay ku qabaysato oo barkad ah dooradii ha loo qabeeyo biyaha siitano meel ku shub dooro kasto ha qabaysato halna la dhaqo ukintana waa fiican tahay kheyr waaye dooradaas ha lagu dadaalo boltre la yidhaahdaa mithaal waxaan ku siinayaa hal neef oo lo ah wuxuu joogaa markii suuqa aad geyso shan boqol ama lix boqol oo dollar lix boqol oo dollar qaali waaye laakiin markii laba boqoloo dolar oo doolar aad kusoo gadatid waxaad ka heli kartaa maalintiiba laba boqoloo ukun laba boqoloo ukun markaad gadeed xabadii saddex kun waxaad waxaad heli kartaa maalintiiba lix boqoloo kun saca irmaanka markaad listid maalintii waxaad ka heli kartaa saddex litir saddexdii litir waxaad ka heli kartaa maalintii hal litir ibar afar dolar ibar adina waxaad heli kartaa ilaa labaatan dolar aad ka heli kartaa doorada doorada dhaqaalaha badan kana shaqayso doorada doorada dhaqaalo fiican wayahay magacaygu waa hodan xasan oo joogta magaalada minneabolis ee dalka maraykanka aqoon-yahan cabdow bashiir waad salaaman tahay sidoo kale waxaan salaamaya warbaahinta alfurqaan qurbajoogta aan aniga ka mid ahay sidee bay ugu qayb qaadan karaan wax soo saarka beeraha soomaaliya fursad ma ka bannaan tahay fursad waa ka bannaan tahay waadna iman kartaa waddanka waad u dhalatay dhulka soomaalida waa dhul weyn oo la tabcan karo agagaarka webiga ayaana fiican in la maalgashto adigoon ogeyn ama aadan arkin ha maalgashanin dadna ha u soo dirsanin dhulkaaga eego qiimayso ciidda uu ku habboonna kala tasho dadka khubrada cilmiga beeraha bartay ciid xun ayaa lagu gadan dhul xun ayaa lagu gadan adiga kaalay dhulkaaga fiirso eeg lana tasho khubarada beeraha si degdegna u kaalay wadankaadana usoo laabo dhul ajnabiga dhulkaaga maaha wadankaaga hooy kusoo laabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديتور سعيد أحمد أوجوغا كسمايو والدي سلامي الفرقان سيدو كالو حان سلاميا أخويهان عبدو بشير سؤال شيدا وحا أي تاي محييهين تلابوينكا وقوهرية ee uu qof cusub oo raba inuu bilaabo dhaqashada geela uu qaadayo geela waa xoolaha ugu adag oo la tabcado adkaysi ayaa loo baahan yahay geelana wuxuu ku noolaan karaa meelaha baadiyaha oo magaalooyinka ka fog la tasho geeljiraha kaa horeeyey oo xoolaha dhaqanayo daawadihiisna la xiriir sidii loo daaweynayo ninka health serviceka oo veterinariga kuu dhow la tasho geelana waa geela nooca ugu fiican oo soomaalidana magac u leh ninka geeljirahana waa waaye arag geelana magtaa lagu bixiyaa waana lagu guursadaa qayb ayuu leeyahay geela kuna dadaal tabcashada geela ee la tasho khubarada geeljirihii kaa horreeyey asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacayga waa naciime yuusuf waxaan joogaa burco waan salaamayaa warbaahinta alfurqaan iyo aqoon-yahan cabduwl bashiir su-aasheedu waxa ay tahay maxay yihiin cuntooyinka ugu habboon ee lagu quudiyo xoolaha marka ay jiraan xaalado adag sida abaaraha
abaaraha waa iska caadi Ee, gobolka togdherna waa gobolka soomaalida ugu xoolo badan ee, waana gobol barwaaqo ah kuna badan xilliga roobyada waana iska dhici karta abaar inay dhacdo waana amar ilaah waxyaalaha ilaah uu keena lagama hortegi karo waana lagu xamdiya waana lagu shukriyaa xoolaha keliya waxaa lagu dhaqi karaa in la seereeyo gugii meel in lagu daajiyo deertiina meel lagu daajiyo jilaalkiina meel reserve loo sameeyo xoolaha ay ku daaqaan abaartana allah idinka koriyo duceysta ilaaha la baryo khayraadka inuu bato waxaase inuu ilaaha idinka saaro sana kastana ku dadaala land reserve area serve oo oo for grazing field ku dadaala oo xilliga jilaalka oo la gaaro aad baad u mahadsantahay cabduu bashiir waxa uu ka jawaabayey su-aalaha ayna soo weydiiyeen dhegeystayaasha ku xiran barnaamijka diiradda jimcaha gabagabadii cabduu bashiir maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo aad u soo jeedinaysaa si guud beeralayda iyo xoolo dhaqatada soomaaliyeed beeraleydii xoolo dhaqatada soomaaliyeed waxaan usoo jeedanayaa in ay isku kalsoonaadaan xoolahoodii ay dhaqdaan wada tashin ay sameeyaan dadka khibradda lehna ay la tashtaan dadka mas-uulka ka ahna warbixin ay u keenaan wixii dhibaatada ka jira xagga xoolaha iyo beeraha kadibna mas-uuliyiintana waxay u gudbinayaan dadka khibradda u leh cilmigaas xagga beeraha waana iskaashi annagana waxaan diyaar u nahay iskaashi inaan la yeelano waxyaalaha mas-uuliyiinteenna ayna faraan sida loo fuliyo howlaha codsiga ka imaanayo dadka xoolo dhaqashtada iyo beeralayda guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u mahadcelinayaa allaha subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey qabsoomidda barnaamijka oo toddobaadkan ku saabsanaa dhaqashada xoolaha iyo horumarinta beeraha waxaan u mahadcelinayaa aqoon-yahan cabduu bashiir oo wakhtigiisana siiyey kana qayb qaatay barnaamijka diiradda jimcaha waana aqoon-yahan ku takhasusay qoon xeel dheerna u leh beeraha iyo xoolaha dhegaystayaasha ku taxan barnaamijka diiradda jimcaha ee jooga gudaha dalka iyo dibaddana aad bay u mahadsan yihiin sidoo kale waxaan ka cudur daaranaynaa dad badan oo qoraalana soo gaarsiiyey oo aan akhrin sababo ku aadan wakhtiga oo aad noogu yar mar kale ayaa ka badan dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها